iyadoo lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan ayaa waxaa jiro diyaargarow xoogan oo ku aadan munaasabadda ciidulfidriga bisha ramadaan gabagabadeeda markii la gaaro ay soo dhow yihiin maalmaha ciidda goobaha timajarayaasha ee magaalada dhobley waa goobaha ugu mashquulka badan dhallinyarada timaha jarana waxay helaan lacago tiro badan oo markaasi ay heli jireen bilaha kale ee sanadka qaar ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta xirfadda timajarista ee magaalada dhobley ayaa inoogu warbixiyey isbeddelka ku yimaada shaqadooda maalmaha ay ciidda soo dhowdahay hortane waxay ku xiran tahay dhaqdhaqaaqa magaalada hadba si lagu joogo waa bil ramadaan waa bil barakaysan marka maasha allah wax ummadoo dhan iiday u diyaargaroobayaan de waad og tahay ninka hadduu hataa dharhayna madaxa inuu iska diyaariyo nin horta ad ogtahay adduunkana arkaysa waa dhallinyaro way yar tahay nin intuu imaado oo qarraf iisii ku dhaay laakiin tan kala sarrayso ee dadka badanaa jeceliyin dalabaadka ciidda kordha sidii tamajarayaasha sharqaanlayaasha carbooyinka horta waa waa bil barakaysan waxyaalo fara badanaa dalabaad heli tamajaro oo kale dalabaad uu heli maasha allah wallaahi xiliyadan zaa'id way ganacsiga maasha allah xiliyadan xiliyada hore way ka duwantaa waa zaa'id way di- iida tamajaraha iida zaa'id way waa shaqadayna zaa'id way tiri wallaahi xilliga aan qoon timaha u jarnaa daawaan u marnaa waan u dhaq waan soo dhaweynaa dadka dhallinyarta iyo duqooshimaha iyo dhammaan ilmaha yaris wallaahi nin walbo dhisaynka hore horta loo jaraa dad qaarkood sasmaajo loo jaraa dadna jayeer rabaan wallaahi nin walbo dhisaynka hore aan u jarna waa saas maasha allah xilligan xilliyada hore way nagu duwantaa waa iidi waaye nin walbo wuu faraxsan yahay nin walbo timuu iska haweenaa oo iidi isku diyaarina sooma nin walbo dhisaynka hore ka bacdi waan u jarnaa daawaa u marnaa active active aan u ah aan ku dhaqnaa wejiga facebook aan u dhaqnaa waa saas xaaladdeena dhanka kale mid ka mid ah dhallinyarada timaha jaranaya aan kula kulmay goobaha timajarayaasha ayaan ka wareysanay sida uu iskugu diyaarinayo munaasabadda ciidda waxaan magacayga maxamed cabdulaahi xasan waxaan joogaa degmada dhowle aan joogaa waxaan ku jirnaa bishii barakaysneed tobankii ugu dambeeyey waxaan isku diyaarinaynaa ciidii ayaan isku diyaarinaynaa hadduu rabbi idmo markaa se haddaan dhallinyaranahaybna ciidii markay soo dhowdaayan waan isdiyaarinaa sida hadda tusaale oo kaleeta timahan jarana garkaan hagaajisana ruuxi garle garku hagaajisani timuhu hadba qofkii dhisaynku asaga uu raw dalbana dhisinkaasaa loogu jiro sifa maalmaha ciidda uu ugu soo dhaweeyey uu u ciiday asagoo qorxoon marka ana maanta dadka dadka waxaan ka mid maanta timaha jaranaya ee is nidaaminaya ciidda isku nidaameyna ayaan ku jiraa bil walba oo ramadaan gabagaba tahay ayna soo dhow yihiin maalmaha ciidda goobaha timajarayaasha ee magaalada dhobley ee waxaa laga dareemaa mashquul aad u daran oo ka duwan bilaha kale